kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan oo aan ku soo qaadanayo dib u furista iskuullada maraykanka iyo culayska uu nidaamka waxbarashada durugsan ku keenay waalidiinta soomaalida toddobaadkii lasoo dhaafay waxaa dalka maraykanka dib u furmay iskuullada ah sana dugsiyeedka inta badan gobolada ayaa waxbarashada waxaa lagu qaadanayaa nidaamka waxbarashada durugsan ee loo yaqaano distance learning maadaama aan weli xal loo helin xanuunka covid ee sida weyn u saameeyey dalka maraykanka kayf bashiir maxamed waa hooyo degan magaalada colombos ee gobolka ohaayo waxa ay iiga warantay siday u aragto qaabka uu caruurteeda iskuulka ugu bilowday sanadkan walaa horta waa arrin wanaagsan oo maaragtay xoogaa taxadar caafimaad baa ku jira marka si loo fiiriyo marka sida kale dhanka kale loo laga fiiriyana xoogaa waa waxa waye challenging baa ku jira oo xoogaa waalidiinta aan xoogaa u bilownay combyuutarka iyo arrimahan maaragtay waxbarashada ilmaha horey iskuolka intay iska geeyaan un dee ilmuhu usoo naabin jireen waa waa ku adag taha marka anigoo xoogaha hadda waxaan isku maarata waxay caawinayaa xoogaha combyuutarkana waan fahamsanaa waanan macalinimona xoogaa waa training baan ka haystay marka waan isku maaragtay manage garayn karaayo xoogaha aniga hadda cilad badan igama haysato laakiin waalidiinta waa oo oo maaragtay luuqadana hor sida aan ugu marat ugu fiicnayn aan combyuutarkana ku fiicnayn way ilmihiina koox yihiin oo maaragtay group ilma ah haya aaday ugu maaragtay u dhib badnaanaysaa saan dareemiyo carruurta faadumo oo afar ah waxaay dhammaantood iskuulka ku qaataan guriga hooyo ahaana dhibaato kuma qabto maadaama ay fahamsan tahay qaabka onlineka ee ay caruurteeda ku qaadanayaan waxbarashada sidaasoo ay tahayna waxay weli dareemaysaa culays dhinacyo kale kaga yimid subixii ilmaha marka la geeyo la droob gareeyo iskuulka lagu tmaaragtay iskuulka la geeyo baa adeeg ama shaqo ama meeshii la rabo la aadi jiray ama guriga lagu soo laabin jiray cuntadoodii loosii diyaarin jiray laakiin hadda waa ina adigiibaa hooyo ah adigiibaa macalin ah adigiibaa wax maaragtay wax walba u qabanaya waa inaad cuntadii adigu laanjiga u diyaarisid waa inaad adiga galaasyadii ay fadhiistaan waa inay diyaar yihiin waa inaad caawisid mid walba marbu isku marba waxaa laga rabaa meesha ugu dhibka badan waxaa weeye haddii hadda saddex afar oo kale ay kugu jirto online-ka isku mar baa waxaa laga rabaa casharadii assignmentkii glass wogii isku mar inay celiyaan oo combyuutar ahaan u celiyaan marka marka mid caawinaysid midkii kalaa xoogaa caawintii ka maqan tahay oo isku wakti bayna yihiin wixiina waa wakti yaroo kooban oo galaas walba inta loo boosiiyo baa waxaa la rabaa inuu wixii celiyo isla markiiba intuu ka jawaabo marka taasaa xoogaa challenge keenaysa qofkii hal iyo haysto way ufududahay laakiin hadda anigoo kale afar baan online iigu jirta afarta onlineka ku jirta afartoodaba mid baa bilow ahoo keli gaadhin ah waa afartaba inaan isku mar u celiyo oo isku mar u jawaabo oo isma combyuutarkiibaa ku cusub oo casharkiibay fahamsanayn oo ku cusub oo marba nad waagu xumaanayayo nad waagii baa ka baxayo oo nad waag problem baa imaanayo oo cuntadii inaan u diyaariyo waa aniga in laga rabaayo marka waa inaa hooyanimo iyo xirfad iyo dadaal badan iyo wakti badan baa gelaya hal toddobaad kadib kayf waxa ay hadda dareentay daal aanay horey u arag sanadihii ay caruurteeda iskuulka tegi jireen taas oo ay ugu wacan tahay mas-uuliyadda faraha badan ee la socota iskuulka ay caruurteeda guriga ku qaadanayaan markayga horeba dad hooyo shaqo badan oo shaqaysaan ahaa laakiin hadda markaan u barbardhigo wiigii hadday soo dhaafay iyo kanoo maanta noo bilowday shaqo badan oo aan hore u dareemi culeys aan hore u dareemi jirin ayaan dareemayaa weliba saasay tahay aniga ay caawinayso inay xoogaa maaragtay waxbarashada iyo ilmaha maaragtay handhalgarayntooda aan waxoogaa u maaragtay ku dhex jiray hore ugu soo dhex jiray oo marna macalina ahaa marna hooyo ahaa labaduba ay caawinayso walaa culays badan ayaan dareemay hadda waxay noqotaa marka cuntadooda quraacda ma ahane inaan inaan sii diyaarsado habeenkii sii diyaarsado oo qada umaba karin kartidba because quraacda haddaad siisid oo galaaska galaan waa inaad midba mar combyuutarkooda aad ku dhex wareegtid ku dhex socotid ku dhex socotid max kale maba qaban kartidba cabdicasiis salaad samatar waa aaba degan gobolka massachusetts inkasta oo la siiyey kala doorasho ah in carruurtiisa ay iskuulka u tegi karaan sidii caadiga ahayd ama ay guryaha ku qaataan ayaa haddana waxa uu doortay in carruurtiisa ay guriga ku qaataan waxbarashadooda sanadkan magaaladaydan gobolka massachusetts xaafaddan ka deganahay oo la yidhahdo cambridge iskuulladii iyo waalidiintii adigu go-aan waxay ku gaareen in iskuullada full time loogu laabto january inta ka horreysaana dadku ay leeyihiin choice ay leeyihiin ay ku kala doortaan in ilmaha ay gurigooda ku haystaan ilaa iyo january waxna ku bartaan macalimiintoodana ay iskuulkii kala xiriiraan online kooxa kale oo dhanka kale ahna waxay yidhaahdeen ciyaalka iyaga guriga kuma hayn karno shaqaan aadaynaa inay iskuulka tagaan baynu rabnaa marka adigu sidaasay dadkii ku kala doorteen oo ay ku kala jabeen marka anigu waxaan ku jiraa dadka ilaa january raba in ilmaha guriga ay ku hayaan cabdicasiis oo faahfaahinaya waxa uu ku doortay in caruurtiisa ay guriga ku qaataan waxbarashada ayaa yidhi cudurka iyo iyo iskuulka markii la yidhaahdo cudurka aynoo darin iskuul wakti walbaa la iskaga laaban karaya ama laba sana ha noqoto ama saddex sana ha noqotee qofka wax sidaa dhaafi maya marka ilaahay mahaddii weeye hadday inoo ogolaadeen ilaa waktigaas ilma guri kuhayntu waa iska dhib badan tahayoo caruur badan markaad leedahay alxamdulilah waa iska dhib badan weeyo jallenjiya marka in qof weliba uu laba saac qaar saddex saac ay ku jiraan online qaar laba saac iyo bar qaar afar saac ay ku jiraan weeye inaad kala fadhiisisid kuwa qolka galaan kuwa fadhiga joogaan kuwa meel qol kala tagaan kuwa qol kala tagaan marka nin welibana aad ku ilaalisid oo aad fiirisid marka waa iska howl weeye adigiibaa macallin meeshii ka ah maaragtay macallinkii wax dhigaya ma ahan adna kormeeraad ka tahayo waa inaad waardiyeysaa in qofkii uu macallinkii hor joogay in kale uusan mashquulayn cabdisalaam aadan oo ka tirsan guddiga waxbarashada ee magaalada fridley ee gobolka minnesota ayaa tilmaamaya inuu jiro farqi weyn oo u dhexeeya hanaanka ay ardaydu hadda wax ku baranayaan xilligan lagu jiro marxaladda covid sagaal iyo toban iyo xilligii ka horreeyey ee ay xaaladdu caadiga ahayd iyo sidoo kale caqabado soo wajahay iskuullada run ahaantii farqi weyn ayaa u dhexeeya nidaamkan waxbarashada durugsan ee hadda loo bedelay waxbarashadii arrintan cudurkan covid sagaal iyo toban daraaddeed iyo nidaamkii hore oo wax loo baran jiray oo ardayda iskuulka tegi jireen wax isu dhow ma aha sidaan ka maqlayno waalidka macallimiinta iyo ardayda intaba dadka badankoodu waxay jecel yihiin sidii hore inay aada uga fiican tahay marka haddaan fiirino caqabaadka ay dadku la kulmayaan qaar waa kuwo inta aan la gaadhin casharka uu baxaya ka hor tusaale ahaan waxaa ka mid a in ay ardaydii ay haystaan looxadda ipardka oo ay ka gelayaan macluumaadkiina loogu duubay ama ay internetka ka geli karaan caqabo kale oo weyn iyana waxay tahay xagga internetka awoodeesa oo marar badan hooseysa oo qoyskii haddii ayna internet fiican lahayn ay keenayso inay casharkii la xidhiiri waayaan ama hawshii loo diray ay qaban waayaan qaybo kalena waxay la xidhiiraan casharku inta uu socdo oo waxyaalaha ardayda laga filayo waxaa ka mid a inay isnidaamiyaan oo qoyskii aan ognahay qoyska soomaaliyeedna alxamdulilah in caruur badan ay leeyihiin taasina ay keenayso isdiyaarin dheeraada iyo ismaqal iyo kala dambeyn iyo jadwali nidaam inuu jiro ay waalidku caruurtooda ay qabadsiiyaan ay baraan marka waxaa fiican ardaydu inay waktiga ka hor soo galaan oy isdiyaariyeen intayna macalimiintu soo gelin ayna bartaan waalidka iyo caruurtuba hababka lagu xidhiidho oo sida google meidka ay ka mid yihiin ama zoom marba sida ay iskuulkoodu ay u doortaan in cashiro lagula soo xidhiidho waxaa iyana caqabadaha ka mid a ardaydii qaar ka mida oo bixinaya magacii naaneyska ahaa ee casharka loo bixiyey oo macalimiintu siiyeen inay arday kale siiyaan oo markaa arday kale oon loogu talagelin casharka ay soo galaan oy kalaaskii qas ka sameeyaan taana waa dhibaato jirto ee macalimiintu ay ka soo cabanayaan markaa run ahaantii waxaa la rabaa waalidka iyo caruurtuba inay arrintaan ay la socdaan oo ay caruurtu ogaadaan inuu yahay iskuulkan iskuulka caadigaah oo kale oo hadalka ay dhahaan ama waxa ay qoraan ama wixii ay geystaan in lala xisaabtamayo oy dhici karto in maamulka xagga anshax xumada iyo ilmihii sameeye in loo gudbiyo marka run ahaantii xagga waktigana dhib weyn ayaa ka jiro oo macallinkii ardaydii shan maalmood is arki jiray oo xisa buuxda maalmoodba isla geli jiray ayaa hadda laga yaabaa inay saacado kooban ay wakti isu helaan marka waktigan ay ardada iyo macalimiintu soo wada gelayaan sidii fasalkii oo buuxa ma aha marka waxay keenaysaa macalimiintu inay soo koobaan waxbarashadii taana ay dhici karto xagga manhajkii iyo waxbarashadii ardayda laga rabay inay wax iska dhimaan marka run ahaantii arrintan arrin sahlan ma aha waxaan rajeynaynaa waalidku inay dadaalaan oo caruurtooda ay baraan inay la qabsadaan ilaahay baa ogoor arrintan ay xalismi doonto allah subxana watacala waxaan weydiisanaynaa inuu cudurkan covid-ka oo dhibka adduunka u geysta naga qaado ardaydana ay iskuulladooda ku soo laabtaan sida ugu dhaqso badan
intaas ayaan dhegaystayaal ku soo koobayaa barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkanna waan ku soo qaadannay dib u furista iskuullada maraykanka iyo culayska uu nidaamka waxbarashada durugsan ku keenay waalidiinta soomaalida intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo